dowladii soomaaliya iyo waalidkeeda dowladda dhexa ayaa waxay aaminsan tahay muwaadiniinteeda qaar inay qaarka kale uga fiican yihiin murashaxiinta xukunka doonayeen qaarka kale qaarka kale inay uga fiican yihiin kuwa la fiican si ay u keentana wax kasaa ka dhawaysa oo in ciidan meesha lagu daadguro in la yidhaahdo wixii aan samaynayna sax nagama ahna waa dadka waa la siraayay in dadka xataa dowladdeeda i aaminsanaya inay u kala waranto oo mararka qaarkood ay iskhilaafaan runtii waa ayaan daro in oo dowladnimada dowladdii soomaaliya dowladda dhexe ah xilliga ay shaqaynaysay hadda ay saas wax u burburaan oo wax saas loo kala fogaado haddii puntland aan la haysanin oo jubbaland aan la haysanin oo galmudug saddex madaxweyne hadday yeelato amba afar madaxweyne ay yeelato dowladdu mid un kamid ay wadataa ee saddexda kale ma wadato adigoo soomaaliya udul u dhaartay oo dadka dhan ay mudana madaxweyne ay ku leeyihiin ama mudana ra-iisul wasaare ay ku leeyihiin in yar oo adiga inay dib kuu doortaana laga yaabaa aad ka aaminsantaha laakiin aadan hubin in aad kala soo horto runtii waa ayaan daro ma rabo inaan dowladdeeda carabka ku dhajiyo laakiin nin abwaana ba hadda ka hor waxauu ka hadlay xilligii hogaamiye kooxeedyada markaasu wuxuu yidhi dadaan waxba daaban karin waxna loo daabi karin wax daabanna daysan karin dadaan waxba daaban karin oo wax kan laysna hagaajisan karin waxna loo daabi karo macnaha dowladda doorashooyin ay dadka xasha ay yidhahdeen ma qaban karto maamul goboleed dhisnaa dastuurkooda ay ku qoran halkay isu dooranayaan inay iyagu wax dhisaan iyagu ay wax u daabaanay dowladda wixay u dhisaan ma aqbali karaan wax daabanna daysan karin xataa meelihii idinta ka fakaday la isdoortay oo dadku ay isdoorteen ma dayn karto oo way daba soconaysa marka dadaan waxba daaban karin waxna loo daabi karin wax daabanna daysan karin wax uun dumiyaa tiirin marka dowladna waxaa rabaa inay wax daabto oo wax loo daabo oo ay wax dhisto oo aanay waxba dumin oo wax kala daadanaa